فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka kana soo jeeda caabud waaq oo ka hadlay dhibaato dhowaan ka dhacday gudaha magaaladaasi markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dad shacab ah ku laayeen gudaha magaaladaasi bannaanbax ay isugu yimaadeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ay ciidamada shisheeye ee yugandha ku gowraceen magaalada buulamareer oo maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho dhakhtar ka hadlay xanuuno dilaaca xiliyadan oo kale laguna arkay deegaanada qaar ee shabeellaha hoose xildhibaan hore oo ka hadlay dhibaatada ka taagan waddanka iyo waxa u xalka ah qodobadaasi xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa saddex iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna siddeed iyo tobanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkeena waxa uu noqonayaa dhakhtar ayaa ka hadlay xanuuno dilaaca xiliyadan oo kale kuwaas oo lagu arkay deegaanada qaar ee shabeellaha hoose caruurta yaryar ayaa waxaa deegaanada qaar lagu arkayaa iyagoo shubmaya amaba matagaya sida aan ka ogaanay isbitaalada waxaan booqannay ditoor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka kunyabarow kaas oo qabtay qaar ka mid ah kiisaskaasi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور مصلح كسو دوو إذاعة إسلامي جال فرقان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وكله إذاعة إسلامية الفرقان مرك هوري waxaad inooga warbixisaa isbitaalka iyo howshiisa
Ee, jazaaka allahu khayran ee, isbitaalka deegaanka kunyabarow sida aada la socotidba waxaa dib loo furay een, bishii dulqacda ee sanadkii aan soo dhaafnay kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya Ee, runtii isbitaalka wuxuu bixiyaa adeeg guud oo dhammaystiran oo isbitaalada laga helo sida qeybaha kala duwan oo qeybaha bukaan socodka iyo qeybaha bukaan jiifka iyo qalliimada dhammaan wixii adeega isbitaal uu bixinaa ayuu bixiyaa howlaha isbitaalka si fiican ayay u socdaan waxaa inoogu maqaalaa digtoore in isbitaalka la keenayo kiisas shuban oo weliba caruurta ah ma jiraa warkaas Ee, jazaaka allahu khayran ee, waxaa jirta ayaantan een, ah, matagga iyo shubanka caruurta halka sano ka yar inta u dhexaysa min eber ilaa laba iyo toban bilood waa halka sano caruurta ka yar ayaa jira ee, matag iyo shuban oo soo batay maalmahan Ee, runtii wayna dhacdaa xilli xilli bay dhacdaa ee, sanadkiiba mar iyo laba inay dhacdo ayaa ayaa laga yaabaa waxaa waaye waana waxaa la yidhaahdaa waa seasonal exchanges waxyaalaha oo xilliyada ama xilliga xagayga oo kale isbedelada ku yimaado waa inta badan wuuna wada socdaa inta badan mataga ee shubanka marmarna waa la kala arkaa een, intuu uu socdo sababta ugu caansanna virus ayaa keena waxa sababa infection ayaa loo yaqaana ama gastroenteritis infection calooleed wuxuuna ku fidaa qof iyo qof eh, ayaa isku gudbiya runtii marka wuu jiraa maxay tahay sababta ugu badan ee keena shubanka iyo mantaga ilmaha Ee, sababta ugu badan ee matagga iyo shubanka hadda socda keena waxaa lagu sheegaa ee, virus la yidhaahda rotavirus ama infection ku dhaca mindhicrada oo common ah sida bacteriyada mararka qaar oo salmonella loo yaqaana iyo virusyo badan marka waxaa keena viral gastroenteritis waxa la yidhaahdo infectionka ku dhaco oo caloosha oo inta badan u badan oo ma aragtaya keena matagga iyo shubanka iyo biyo oo mataqaanaa shuban biyood ah oo mararka qaar kalarkiisa isbedela iyo mararka qaar waxaa kaloo keena in cuntada ay ku sumoobaan caruurta ay markaasi caano markaasi sumaysan ama cunto ay ku sumoobaan saasna uu shubanku ku dhaco waxaa kaloo uu ka yimaadaa xilliga safarada ilmaha yaryarka ah markay safar galaan ama meel tu meel kale ay tagaan uu yimaadaa sababtoo caanaha iyo biyaha ay cabaayaan ayaa jeermisyo ka dhasha sidoo kale bacteria keenta bacterial infection waxa la yidhaahda ayaa keenta mararka qaar taasoo iyadana ka dhalata cuntooyinka ama cabitaanada iyo wixii la midka marka wuu jiraa kawskiisana wuu tiro badan yahay inta ugu caansanna waa intaas waayahay maxay tahay markaa calaamadaha lagu garto mataga
inta badan waxaa lagu gartaa ilmaha mataga ee shubankan ku dhaca inay matag ilmaha ay la soo boodaan iyo hunqaayo iyo labolabo iyo qandho oo diiran aan saas u badnayn shuban biyo ah mararka qaarna uu la socdo gogo iyo waxyaalo xabka ama mukuska loo yaqaano wuxuuna ku dhammaadaa inta badan afar iyo labaatan saacadood kuwa qaar waxay gaaraan afartan iyo sideed saacadood kuwa qaarna waxay gaaraan toddoba biri oo mataqaanaa hal isbuuca inta badanna ma dhib badna waxyaalaha ugu badan oo keenana waa sheegnay waa viruska bacteriyada laba isbuuc ayaana ugu badan midka ugu dheer inta kale intaas ayay ku dhammaadaan digtore waa maxay khatarta shubanka ee dhalaanka runtii shubanka wuxuu leeyahay khatar badan ayuu leeyahay jirka ayuu wuxuu ka dhigaa fuuqbax ayaa ku dhaca wuxuu qofka lumila electrolyteska ama macdantii loo yaqaanay taasaa marka waxay keentaa inuu fuuqbaxo qofka ilmahana si deg deg ayay marka u fuuqbixi karaan hal ama laba maalin gudahood kadib marka shubankaas uu bilowdo aad buuna khatar u yeelan karaa gaar ahaan ilmaha yaryarka ah marka saas oo kale ay dhacdo waxaa loo baahanya marka fuuq celin deg deg ah maxaa dhacaya haddii uu shubanka jogsan waayo runtii shubanka haddii uu joogsan waayo dadka waaweyn waxaa dhici kara xaalad khatar ah ama ay ku imaato fuuqbah deg deg iyo geeri marka waxaa laga rabaa dhakhtar inay si deg deg u gaaraan haddii ay qabaan shuban soconaya wax ka badan laba maalmood hadduu haddii ay ku arkaan dadka waaweyn ama ilmaha intaba ay la kulmaan lix jeer iyo in ka badan maalintii waxay u baahan yihiin afar labaatan saac gudahood inay tagaan dhakhtar waa inay sidoo kale arkaan ama ay la kulmaan dhakhtar ama qof farmasiste ah ugu yaraan ka caawin kara electrolyteski iyo macdintii uu qofka lumiyey si loola socdo mataqaanaa caafimaadkiisa dhammaan calaamadahaas fuuqbaha haddii qof uu isku arko sida qandhada zaa'idka matagga shubanka labalabada bog xanuunka indhaha oo godgala iyo fuuqbaha daran hadduu qof isku arko wuxuu u baahan yahay in sida ugu dhaqsiya badan uu isbitaal u aado
digtore cuntooyinkii ayaa si dhaqsaa u joojin kara shubanka runtii shubanka cuntooyin waxaa jira la isticmaalo oo joojin kara bila dawo marka uu qofka shumaaya waxaa habboon in la doorto cuntooyinka ugu fiican oo qofka isticmaali kara markuu shumaayo sida muuska oo kale bariiska cad oo kale rootiga cad oo kale iyo baradhada la kariyey intaba way u fiican yihiin marka waxaa habboon inuu la iska ilaaliyo cuntooyinka shiilan iyo kuwa dufanka leh
marka daawadee ugu fiican shubanka daaweynta guriga tusaale ahaan qofka markuu gurigiisu joogo wuxuu ku ilaaliyaa ilmaha fuuq celin ayuu ku ilaaliyaa wuxuu siinaa o r s t ayuu siinaa biyo nadiif oo la kerkeliyey ama mataqaanaa biyaha saafi ayuu siinaaya si electrolyteski fuuqbixii wixii ka baxay usoo noqo qofka asagoo gurigiisa jooga naas nuujintii ayaa la sii wadaa ilmaha yaryarka naaska nuugaya waxaa loo sii wadaa naaska marnaba lagama joojinayo waa loo sii wadaa markaas kadib waxaa la weydiiyaa dhakhtarkaaga caruurta cabitaanada ama electrolyteska ee cunuga u fiican sida o r s ta iyo bedilight iyo wixii la mid ah waa maxay cuntooyinka la isku ilaaliyo xilliga shubanka
waxaa wanaagsan in xilliga shubanka cuntooyin ayaa la siin karaa bukaanka kuwana waa laga reebi karaa si ka duwan marka cuntooyinka qaar cuntada shubanka waa ay sahlan tahay in la raaco sababtoo ah waxaa jira cuntooyin si aad ah ugu wanaagsan bukaanka una caawiya shubanka iyo kuwo kale oo aan oo mataqaanaa aad aad u qiimo badan marka si loo kordhiyo waxtarka cuntada wuxuu cunaa qofka cuntooyin yaryar oo cabirkoodu uu yahay cunto fudud dhowr jeer maalintii halka aad ka cuni lahayd saddex cunto oo waaweyn ama culus oo aan loo baahnayn marka cuntooyinka la cuni karo waxaa ka mid ah rootiga cad ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah biyaha qumbaha ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah baastada caadiga ah oo cad ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah baradhada cad oo la jarjaray oo si fudud loo kariyey ayaa ka mid ah muuska ayaa ka mid ah waa soo sheegnay bariiska waa soo khudaarta qasacdaysan ama sajalka ah iyadana way u fiican tahay tufaaxa ukunta jalacsan yogorta ama dufanka ay ku yar tahay caanaha ay dufanta ku yar tahay yogorta loo yaqaano hilibka digaaga oo maqaarka laga fiiqay maqaar la-aanta ah iyo buskudka cosbada leh oo electrolyteska iyo macdinta laga helaay iyo shaah aan lahayn caleen badan xoogaha diiran intaas ayaa la siiyaa cuntooyin marka waxaa jira la iska ilaaliyo xilliga shubanka ilmaha laga ilaaliyo sida caanaha marka laga reebo caanaha fadhiga dhammaan caanaha xoolaadka waa laga ilaaliya e, cunto shiilan oo dufan leh ama basbaas leh waa laga ilaaliyaa miraha cuntada leh oo dhan dhammaan waa laga ilaaliyaa n digirta dhammaan waa laga ilaaliyaa khudaarta ceyriinka ah waa laga ilaaliyaa galleyda misigada basasha tuunta e, baradhada jibsiga macmacaanka nanaca kaabashka e, iyo miraha la qalajiyey iyo subaga lowska cabitaanada karootada kafeega miraha liinta dhammaan intaas waa laga ilaaliyaa
ugu dambeyntii iyo gabagabadii wareysigaasna soo gaarnay maxay tahay talooyinka aad siinayso bulshada ku dhegaysanayso E, runtii e, talooyinka aan siinayna bulshada muslimiinta waxaa waaye xilligan hadda aan joogno waxaan soo sheegnay inay jiraan ilmaha matag iyo shuban inuu soo ziyaaday uu dhacayo sanadkiina mar ilaba e, marka runtii waxyaalaha loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waa khaasatan haweenka oo maaragtahay ilmaha dhaqaaya waxaa loo baahan yahay inay ilmaha ku ilaaliyaan horta marka hore xaafadda ay ku dadaalaan ilmaha cuntooyinka ay siinahay inay ka kontaroolaan caanaha ay siinahay ay kontaroolaan raashiinka ay siinahay ay kontaroolaan inay dufanta ku badan tahay inay cusbada ku badan tahay inay mataqaanaa wasaq leeyihiin inay jeermis leeyihiin qofka marka ama cunuga markuu shuban matag lagu arko guriga ayaa lagu haya waxaa la siiyaa biyo badan iyo nasasho ayaa la siiyaa e waxaa kaloo la siiyaa e macdantii waxyaalaha ku jiray aan soo sheegnay sida mooskii rootigii baastadii caddeyd iyo biyaha qumbaha iyo wixii la mid ah ayaa la siiyaa hadduu unugu uu yar yahay waxaa la siiyaa naaska mar walba waa lagu ilaaliyaa dhalada oo caanaha lagu siiyo had iyo jeer waa laga nadiifiyaa e biyaha o aresta hadduu shumaayo unuga waa la siiyaa e waxaa kaloo la siiya cuntooyinka fudfudud oo jilacsan waa la siiyaa dhammaan intaas waa la siiyaa waxaa laga reebaa oo mamnuuc ah cunuga in la siiyo waxyaalaha qudaarta ah ama kuwa joyska loo yaqaano oo shiidshiidan isku dhex jira waa laga ilaaliyaa waxaa kaloo laga ilaaliya cuntada dufanka leh ama cuntada shiilan waa laga ilaaliya caanaha xoolaadka xilligan oo shubanada oo kale ay jiraan waa laga ilaaliya ilmaha laba iyo tobanka bilood ka yar aad baa looga taxdiraa cuntooyinka la siinaya aslanba xilligan oo kale cuntada waa laga ilaaliya ilmaha e si dhaqso ah haddii lagu arko calaamaadka aan soo sheegnay shubanka hadduu saddex afar jeer uu ka bato uu gaaro ilaa afar jeer iyo shan jeer iyo lix jeer qof kasta wuxuu la xiriiraa dhakhtarkiisa ama dhakhtarka u dhow ama isbitaalka u dhow ayuu aadi doonaa insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wabillahi towfiiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag markaanu kusoo dhawaada xalqada sagaashan iyo afraad ee xubinta caafimaadka waxaa noo soo jeedinaya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waa maxay xanuunka loo yaqaano stokran syndrom waa maxay calaamadihiisa yuu ku dhacaa maxaase talooyin ah oo aad ka bixinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم شوغراني سيندروم waa cudur autoimmune disease ah ama difaaca jirka oo ku qaldamo isla jirka oo nagadiisa qayb ka mid ah marka waa is a systemic chronic inflammatory disease characterized by lymphocyte infiltrate in exocrine, exocrine organs marka cudurkani wuxuu beegsanayaa waa autoimmune macnaha waa xaalad ama no cilad ka dhalato difaaca jirkaaga inuu unugyada jirkaaga kaa burburiyo asagoo ku fa- u fahmaya inay yihiin cudur marka xaaladda aan ka sheekeynay waxay u badan tahay dumarkay ku badan tahay da-dooda markay u dhaxayso konton sano ilaa lixdan sano waxyaalaha sababa cudurkan waxaa ka mid ah waa mar waa dhaxal marna waa environmental triggers oo ah bay-adda ay ka imaadaano sida virus baa keeni kara ama bacteria calaamadihiisa waxaa ka mid ah cudurkan sika syndrome calaamooyinka la yidhaahdo qalaylka sida inuu qofka uu ka qalalo indhaha uu ka qalalo afka uu ka qalalo maqaarka uu ka qalalo farjiga hoose uu ka qalalo uu cuni waayo cunto qalalan habeenkii oo kaleeto waxaa caan ku ah qofkaasi inuu galaas biyaa u dul saarto sariirtiisa si uu u kabado ama dhuunta ugu qooyo qofka hadalka ma hadli karo oo waxyar duu hadlo dhuuntaa qalalaysa afkiisa dhibaatooyin badan ama dhisiis baa ilkaha uga dhalanaya maadaama cadhuufta ay ku jirto inzaim uu ku jiro cudurro la dagaalamo dhadhanka carabka wuu isbedelaa qanjiraha cadhuuf soo daaya ayagana caabuq baa ku dhaca margigan ama hunguri cadkan maahan kan cun- hunguriga cuntadoo kaleetna caabuq baa ku dhaca qofku waa qof daalan murqaha xanuunaya qofka qof hadli kara maaha ama codka isbedelaya afka oo aysna ay uga dhacaan infection ama caabuqii afka in uga dhacaan cudurkan waa si gudi loo khulaaseeyo waa cudur qofka ay dhibaato ka gaarayso qanjiraha soo daayo qoyaanka jirka s- hadday yihiin qanjiraha dhididka kuwa saliida qanjirahaasoo dhan yaa xirmaya qofka kadibna qofka wuxuu ka qalalayaa indhaha carabka ee xataa dumar haday tahay farjiga yani waxaa lagu arkayaa qalal badan cudurkan waxaa lagu baaraa dhacaanka la yihahdo e s r ka waa laga baaraa c b c celebrity test siyaalo gravi centigravi r f biopsina waa la sameeya oo ah in dhacaan laga qaado qanjirka asaga si loo ogaado waxyaalaha keenay ee daaweyntiisa cudurkan wuu noocyo badan yahay karaama waa la isticmaalaa ee vaginal estrogen creams waa jiraan NSAIDs ee daawooyinkan loo yaqaano non steroidal anti inflammatory drugs ayagana waa la isticmaalaa si macnaha ilaa waxaa jirto myositis murqihii baa infection ka jiro murqihii baa ku xanuunaya ee daawona wuu leeyahay marna cudurkan wuxuu isku bedelaa qalitaan si loo saxo meelaha xirmay qanjiraha xirmay si loo furo Ee, marka dadkana haddii calaamadaha isku arkaan dhakhaatiirta ugu dhow ha la kulmeen waa cudur muddo qofka haynayo oo chronic ah la noolaanayo ka imaanayana inuu difaaca jirka inuu qaldamo jirkana ku qaldamo kadibna uu xiro qanjiraha soo daayo qoyaanka sida dhididka saliidda way badan yihiin qanjirahaas oo dhan buu dhibaato u geysanaya marka qofka calaamadaha isku arko ha tago rugta caafimaad ugu dhow wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو xildhibaan hore maxamed cumar dhalxa ayaa ka hadlay dhibaatada ka taagan waddanka iyo waxa uu xalka ah ku soo dhowaada waraysi aynula yeelanay dhalxa kusoo dhowow brofesor dalxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan سلام الله الفرقان هي فيليبينبو Eh, mar kale soo dhowow ayaan ku leenahay Eh, xilal kala duwan ayaad ka soo qabatay dowladda federaalka Eh, su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay soomaaliya waa waddan ay dadkiisu victim u yihiin ama u dhiban yihiin dowladnimada xaaladda waad la socotaa tahriibka colaadaha shaqa la-aanta ajaanibta waddanka buuxda musuq maasuqa iyadoo weliba sanadkan ee warbixintii transparency international lagu xusay in dowladda federaalka ay musuqa kaalinta koobaad ka gashay waxaan jeclahay marka inaan ku weydiiyo aaway eh, dowladda mas-uuliyadeedii waxa waaye mas-uuliyadda hadde rasuulka sal allahu alay wasalam kullukum raa'in kulligiina waxaad tihiin raaci eh, maartay ama qowsaaro nin welibana wuxuu mas-uul ka yahay raaciyadiisa inta asaga uu u yahay raaci ama ama ama qowsaar dheh ama khaadim dheh dowladdu keligeeda ma saarna mas-uuliyadda adinka maanta warfaafinta mas-uul baa idin saaran maxaa yeelay dab yaroo idinka aad afka ku shidaan waxaa laga yaabaa inuu ummad dhan uu isku baabi'iyo oo colaad idinka aad horisaan haddaa idinka aad isku daydaan inaad demisaan colaad doqon kicisay iyo dad aan waxba garata ah ee iyaga intay ku guban lahayd malaayiin haddana ilaahay wuxuu idin siin karaa karti ama aad u leedihiin inaad arrintaasi aad dejisaan dowladdu keligeeda ma saarna mas-uuliyadda mas-uuliyad caama ayaa nawada saaran ninka min qoys guriga ayay mas-uuliyadda kasoo bilaabataa ilaa iyo meesha ugu dambayso waadna og tahay hadda qiyaamuhu sida diinta inoo sheegtay haddii xayawaan xayawaan kale xataa geeska uu ku dhufto in qiyaamaha la weydiinayo neefkaa gardarada uu geeska ugu dhuftay maaragtay xayawaanka kale marka ummad maalin walba ayada caadaysatay kii miskiin ah ee aanan isdifaaci karin in loo awood sheegto xaqiisa la dhaco la dulmiyo masaakiinta laga oysiiyo gabadha maskiinta ah maaragtay ayada waxaanan aanan iyada maaragtay raalli ka ahayn lagula kaco dhibkaasoo dhan waxaa umalaynaya mas-uuliyadeeda ma saarna dowladda keliya laakiin haadaa kulluhaa yacni waxa waaye waa wax kusoo noqonayo ummadda soomaaliyeed oo aanan wanaagii iyo alamru bilmacruufki ay ku bedelatay alamru bilmunkar maxaa yeelay waad og tahay oo nin diinta wax ka yaqaan ayaad maanta tahay waartay haddee munkarkiina uu iska noqday macruuf haddii gabadha islaameed ayadoo qaylinaysa oo inta dhibaato loo geysanayo codkeeda la maqlo yay ahayd baa layska yiri de ogow looma ooyaani looma aaraan waa iska jirtaaye de ilaahayna waa aare haddii aan loo oynin maskiinkiisa isaga abuurtay waa tahay e, intaas waxaad ku muujisay e, heerka mas-uuliyadda ay marayso iyo e, waddanka xaaladiisa e, waxaad marar badan martay adiga oo xilal haya iyo adiga oo aanan xil dowladda ka haynba e, dalka e, dibaddiisa meelo badan oo soomaalidu ay ku dhibaataysan yihiin maxaa kuugu yaab badnaa waxyaabaha ee aada aragtay ee lagu cabiri karo soomaali iyo sida aysan maanta u haysan dowlad dhab u mateli karta oo dhibaatada ka saari karta wallaahi runtii waxaad ka xumaato iyo waxaad ku faraxdo intaba een, filibino waad arkaysaa intaad maraysid dhul markaan tusaale aan kaaga qaato dalka suudaan waxaa maqal iigu ahayd inay gabdho soomaaliyeed koonfur suudaan lagu haysto ayna ka xirxiran yihiin lugaha halkaasna ma aragtay guur khasab ah iyo waxaa doontad ku sheeg halkaasi looga ilmo dhalo sidaasi awoodeed ayagoo usii tahriibayo oo libiya inay sii maraan saxaaraha ee halkaasina ay kasii galaan maaragtay talyaaniga oo ay uga sii gudbaan maalta badda inay dhibkaasi ay la kulmeen kuwa kalena libiya markii ayaga ay gaareen intaan maaragtay dantii ayaga ay lahaayeen ay ujeedada ay u gaareen aan la gaarinba saxaaraha ayaa iyagana dhibaato loogu geystay kufsi iyo waxay la kulmeen isla hablaha soomaaliyeed wax aadan yani dhegaysan karin markay tageena libiya kuwii xabsiga galayne qaar baa ayagoo maaragtay ku ilma dhalay lagu sheegayaa oo sidii loo sameeyey maaragtay ee dhibkaasina aan runtii hadda aan idaacad kusoo koobi karin kuwii haddana talyaanigii gaaray ee badda ka gudbay ee ayagana hambadii ee ka badbaaday dhibkaasi ayaa waxaad ku arkaysaa termina marka adiga aad tagtid meesha soomaalida iskugu timaado ee talyaaniga rome kuwii rabay inay kasii gudbaan oo yurubta kale ay kasii galaan ama scandinavianka in dhowr jeer lasoo celiyey qaarkooda halkaasi ayaga ay ku rafaadsan yihiin qaar fara badan intay waasheen meel dhanba loogu talagalay soomaalida waalatay dhallinyaradeeda ayagana inaad ku arkaysid kuwa gidaarada taagan ee ku hallaabay oo ayagana markaasi qaar maaragtay hada wax akhlaaqiyaadka ka baxsan ku kacayo halka kuwa kalena quursi iyo samir hadda iskugu jiro ayagana ay ku taagan yihiin laakiin niyad xumadooda marka meelo qaarna hadda soomaalida ilaahay dad u barakeeyey oo ayagana iska shaqaysta oo ayagana hadda mar hore dalkii ka baxay oo tagay oo ayagana oo ku qaba maaragtay nabad weliba wadamadii gaalada ayanaga aan u naqiinay oo mar weliba gaalada aan ku hayno ma gartay ayaa haddana waxaa la siiyaa cayr baa la siiyaa cabsi way jirtaa oo meelaha qaarkood ilmi yaryaraa ee la geeyey oo adiga haddii saameyn ay ku yeelato oo la yidhaahdo yani first is woman is the priority oo kow ayadaa ah naaguhu laba ma aragtay ma aragtay eeyaha ah saddex ma aragtay ma qaanbisadaha ah afar ragga ah dadka aan maajuurka ahayn ama aan qaangaarka ahayn meelahaas oo kale haddii ay tagaan ama naagaha aan waxba akrisanin oo diinta aanan aqoonin adaa guriga ugu sarreeya oo wax nin uu meeshaan ka yahay ma jirta ayagana kuwaasi haddii dhaqankaasi uu la tagane dhibkooday leedahay meeshaad tagtid waxay ku xusuusinaysaa waddankaa u dhalatay muqdisho soomaaliya markaasaa niyadaadu marna ay dhimataa marna ay noolaataa marka you are in between labadaasaad udhexaysaa ya waa tahay ugu dambeyntii marka maxaa dhibaatadan e, looga bixi karayaa e, xildhibaan hore maxamed cumar dalxa soomaalida waxaad ogtahay mar waxaa lasoo tijaabiyey e, shuuciyad madaxa ayaa derbiga lagu soo dhuftay waxaa la tijaabiyey dimuqraadiyad xaaladdu wayba kasii dartay waxaa la tijaabiyey e, looma ooyaankii aad sheegaysay hadda e, iyo federalism iyo xaaladdu wayba sii xumaatay oo hadda badihii ayaa la isku haystaa qabaa'ilkii ayaa la isku diray ummaddii canshuuro iyo maciishadii oo xun ayaa ma aragtay ay ka wada cabanaysaa maxaa badiil ah oo xal u noqon karaya ee dhibaatooyinkan aad sheegtay iyo kuwo ka badan oo dalka ka jira wallahi philibiin hadda nin kastoo muslim ah oo ilaahayna yaqaano caqiidadana rumaysan in wax weliba aad i maaragtay aan ilaahay xaggiisa iyo waxay diinta ay ka qabi karto dal sidan oo kale loo ibtileeyey waxa ummadiisa hadiiba iyada hade alla taqaan iimaankeedana uu ay yahay mid adag in lagu sabro balaayadaasi imtixaankana hade sababta ay u dhacdayna dib loogu noqdo oo ilaahay ummadiisa ma dulmiyo waana noo sheegay haddii ciidamada aan caasi garoowno aman ka leexano waddada saxda ah in nala imtixaanayo nalaguna imtixaanayo cabsi nalagu imtixaanayo nafta oo maaragtay dhibaato maaragtay ku timaada oo sida haatanbana haysato maalin walba dad iska dhintaan iyo abaaro iyo cuduro oo hadataa ilaahay qur-aankiisa uu ku cadeeyey soomaaliyane dulmigii iyo dhibaatadii shacbiga soomaaliyeed dhexdiisa laysku wada sameeyey waxaan dhihi karnaa waa wax hadda annaga gacanteena aan ku samaysanay haddaan ilaahay u noqono oo annagana aan ka tababarkeennana ilaahay waa khafuururaxiima sabarna waa la faray oo dadka aan waxba galabsanin oo iyagana fitnadaasi iyagana ku dhibaataysan ee iyagana maaragtay hadda iyagoon waxba galabsan maalin walba wax la dhaco wax la dilo wax la barakiciyo wax maaragtay mushkilad joogta ah iyagana waxay galabsadeen aanan jirin dad iyagana kuwa beriista ama ku hoyda sidaan soo sheegnaybo laakiin ifafaalaha mar weliba aan rajaynaya ayaa waxay tahay qowlka eebe hadduu yiri naxariistayda waxa ka quusanina naxariistayda waxa ka quusta keliya inta kaafiriinta ah marka waxaan leenahay nasru min allahi wa fatxun qariib هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو markaana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii habeen kasta oo jimco aad dhegaysan jirteen taas oo looga hadlayay howlgalladii ay fulisay xarakada shabaab mujaahidiin toddobaadkan sii dhammaanaya maxmed sheekh ayaa isku soo duway oo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba oo jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta alfurqaan qodobada caawa miiska inoo saaran oo aan kusoo gudbin doonno waxaa ka mid ah sabtidii lasoo dhaafay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed toddobada muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan saddex iyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatanka dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday duleedka degmada buula burta ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya askarta dowladda federaalk ayaa waxaa la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xogaha warqabadka alfurqaan kusoo dhacay ayaa tilmaamaya in weerarkan ay ku nafwaayeen koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale shan ka mid ah ciidamada dowladda federaalka waxay meydadkooda uga carareen goobta dagaalka mujaahidiinta al-shabaab waxay gacanta ku dhigeen laba qori oo ak forty-seven ah buushashkooda iyo siliska qoriga dabajeexa ay soomaalida u taqaano askarta isku dhafka ah ee duulaanka soo qaaday ayaa markii lagu jebiyey dagaalka waxay ku laabteen goobahi ay kasoo duulaan tageen isla maalintii sabtida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar culus oo ka dhacay gobolka mandheera ee ka tirsan dhulka n f d oo ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarkan ayaa si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo waraha hareer jiiri ee hoostaga degmada banaasa ee gobolka mandheera waxaana lagu beegsay askar kenyaati ah oo kolonyo ahaa oo socdaal ku jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegatay in weerarkaas ay ku dishay sagaal askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale dowladda kenya ayaa ilaayo haatan dhankeeda nolol iyo geeri kula shan askari oo kenyaati ah oo dhulka hawdka ku firxaday weerarkan ayaa si weyn waxay u hadalhaysay toddobaadkan warbaahinta caalamka warbixin uu daabacay wargeeska afka dheer ee lagu magacaabo the stanar ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska kenya lagu dilay weerarkan halka lala yahay goob ay jaaniyo cirib ay dhigeen shan sarkaal oo kale waxaana la muujinayaa suuragalnimada in maxaabiis ahaan gacanta loogu dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya iyo sidoo kale dhulka xeebta ay leeyihiin muslimiinta waxayna horey u fuliyeen silsilado weerar ah oo dhiig badan uga daatay dowladda kenya toddobaadkan qodobada hadalhayntooda taagneed sidoo kale waxaa ka mid ah shan ruux oo lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen sirdoonada maraykanka kenya iyo dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamam ee gobolka jubbada hoose qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa goobta fagaaraha ka akhriyey falal dembiye ah ay geysteen eedeysanayaashan oo gaaraya ilaa iyo shan ruux oo dhammaantooda rag ah basaasinta dhigta dhiigga lagu daray fagaaraha jamaame ayaa lagu kala magacaabaa kow cali xuseen cismaan oo ahaa saddex afartan sano jir waxa uu jaasuus u ahaa sirdoonka dowladda federaalka labo cismaan cabdiraxmaan cumar oo afar afartan sano jir ahaana basaas la shaqaynayay c i eda maraykanka saddex maxamed xasan maxamed oo ku magac dheeraa ajaanib oo ahaa lix iyo labaatan sano jir waxa uu basaas u ahaa maamulka jubbaland afar maxamed kimaani jirimaanya oo loo yaqaana yuusuf rogow waa laba iyo soddon sano jir waxa uu jaasuus u ahaa sirdoonka dowladda kenya shan farxaan cumar sheekh warsame oo afar iyo labaatan sano jir waxa uu jaasuus u ahaa sirdoonka dowladda kenya mar qura basaasiintan waxaa rasaas ooda kaga qaaday rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale hadalhayntii ugu badneed ee warbaahinta hadal haysay waxaana ka qoraysay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ka badbaaday iskuday dil oo lala damacsanaa kadib markii nin hubaysan maalintii sabtida ee lasoo dhaafay uu rasaas ku furay isagoo ka qudbaynayay goob fagaare ah isagoo ka qudbaynayay goob fagaare ah donald trump ayaa waxaa dhigta ka sartay mid ka mid ah xabaddii la doonayay in nafta lagu dhaafiyo waxaana soo gaaray dhaawac fudud weerarka toogashada kadib trump ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka iyadoo halkaasina lagu daaweeyey amnigiisana lagu sugay war qoraala uu soo dhigay barta uu internetka ku leeyahay ayaa donald trump ku xaqiijiyey inuu soo gaaray dhaawac fudud toogashadan ayaa ka dhacday magaalada baltaleer ee ka tirsan gobolka bensylvania ee dalka maraykanka xeer ilaaliyaha magaalada baltaleer ayaa sheegay in la dilay ninkii ka dambeeyey weerar kala damacsanaa in lagu toogto donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka maalintii axadda oo taariikhda ku beegneed sideedda bishan aynu ku guda jirnay muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan afar iyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatanka qaraxyo ka dhacay gobolada jubbada hoose iyo galgaduud ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland qarax mujaahidiinta ay ku beegsadeen gaari haartoob ah oo ay la socdeen askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari iyadoona tiro kale ay ku dhaawacmeen dhanka galgaduud qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka wanin ee dhacabduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay laba sarkaal oo lagu kala magacaabo kow ayuub qaando oo ah taliyo hore oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka labo cali xuseen dayxi oo ahaa taliyo hore maleeshiyaadka macawisleyda isniintii lasoo dhaafay taariikhdana ku beegneed sagaalka muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada dowladda kenya ay ku leeyihiin degmada qorof xaraare ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan inta uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday xerada kaasoo haleelay mid ka mid a garneelada garbaha laga tuuro oo ay adeegsanayeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira khasaare gaaray askarta kenyaatiga ee lagu weeraray saldhigga isla maalintii isniinta qarax nafurnimo ah oo fuliyey mid ka mid a guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi sida tan camaliyad istishhaadiyo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho taas oo lala beegsaday goob ay ku caweynayeen shaqaalaha kooxda ridada soomaaliya sida howlwadeennada wasaaradaha sirdoonka iyo ilaalada xarumaha muhiimka ah ee kooxda ridada waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ka dhashay camaliyadaasi taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in camaliyadaasi ay ku dhinteen sagaal iyo toban oo dhammaantood isugu jira saraakiil askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka sawirada qaar ka mid ah askartii iyo saraakiishii ku dhimatay camaliyadaas nafurnimada ah ayaa waxaa si weyn iskula dhex marayay baraha internetka farxaan xirsi nuur oo ka mid ahaa saraakiisha militariga dowladda federaalka iyo cali nuur ibraahim oo ahaa shaqaalaha maamulka gobolka banaadir weli waxaan ku guda jirnaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka dagaal xoogan oo aan waxba la iskula harin ayaa ka dhacay deegaanka waninleh oo kaabiga ku haya degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya weerarkan ayaa ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad beeleedka lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh war ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay toddobiyo labaatan askari halka ay ku dhaawacmeen siddeed iyo soddon kale baraha bulshada ayaa waxaa meel weliba camimay tacsida iyo baroorta qaar ka mid a saraakiishii ku baxay dagaalkaas ismaaciil ibraahim xuseen oo ahaa sarkaal ka tirsan askarta dowladda federaalka wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ku go-ay dagaalkii ka dhacay deegaanka wanile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud iyo maxamed cabdulaahi fiida oo isna ka mid ahaa ciidamadii naftooda ku waayay dagaalkii toddobaadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanka wanile mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mareegaha internetka ku baahisay sawiro horudhac ah oo ku tusaya xaqiiqada dagaalkii ka dhacay deegaanka wanile waxaana ku arkaysaa meydadka askarta dowladda federaalka iyo hubkii ay garwaaxsanaayeen oo gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii talaadada oo taariikhda ku beegneed toddobada muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku aastaysan lix iyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka min ah la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo si dhuumaaleysi ah ugu safreeyay qaybo ka mid ah gobolka gadow askartan oo tiradooda ahayd saddex askari ayaa waxay ka soo baxeen degmada ceelwaaq iyagoona kusii jeeday degmada beled xaawo waxauna weerarkan ku qabsaday deegaan lagu magacaabo yaadow oo qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jira ceelwaaq weerarkan ayaa lagu dilay dhammaan saddexdii askariya kamiinka loo dhigay waxaana lagu kala magacaabaa kow yuusufey labo bashaar saddex xasan cabdi aadan habeenkii arbacada ciidamada shisheeye ee uganda ayaa geystay mid ka mid ah goodfaladii ugu xanuunka badnaa ee ka dhaca dalka soomaaliya ciidamada dowladda uganda ee duulaanka ku jooga degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa gumaaday ilaa iyo saddex ruux oo shacaba kuwaas oo dhammaantooda ahaa beeraley mid ka mid ah dhallinyarada ay dileen shisheeyaha ayaa lagu magacaabo cabdiraxiim war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kula looga hadlay gumaadka wuxuushnimada ah ay geysteen ciidamada shisheeye ee uganda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay tacdiyada loo geystay dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inaysan hudur noqon doonin dadkii shacabka ahaa mar una laga argudi doono ciidamada soo duuliyaasha uganda dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan kusoo gudbinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee kusoo dhacay warqabadkeena aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir iyo qaybaha ka harsan dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay bannaanbax ay isugu yimaadeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ay ciidamada shisheeyaha uganda ku gowraceen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose waxa ay tilmaameen in si foolxumo badan loo gowracay dadkaasi falkaas guracanna ay geysteen ciidamada shisheeye waxa ay sheegeen inaysan jirin wax nabad ilaalin ah oo ay halkan ka hayaan taas beddelkeedana ay wadaan xasuuq ka dhan ah bulshada inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhacda xanuun sheelle waa maarna goobrokuana mayba maarna insheegada miilang maarna korteegna amba garaabadan maarna insheegada halleeyey ciidamada uganda buulmareer maarna insheegada iyo obeerosho maarna insheega faladaayan holasho daajiyaayan walba an galabsana dembe an lahayna idoosho iyo beerosho maarna insheegada roogan ya mayba maarna hadhamaayay ciidamadii nabad nabad ma ilaaliyaane maarna insheegada maybu ah umad dhamaayo maarna gobolka liinsheeni mayba maarna gobodeena dad beerosho falada maarna inti beerosho linka kooy laga gobodii saddex qof maarna inshaada madag bacad liingeli yaa laba bireey tooray maarna inshaada cadsho maarna inshaada la jarjari kana maarna inshaada maybu ah kana maarna inshaada baci madag liingeli waana maarna inshaada ciijil ka dili arang maarna liindulgaada kormee arang maarna inshaada nasiib daradii eediyadan la waaye saas daraadiye geerida xaqu wal dhamada laakiin maarna inshaada maybu ah maarna inshaada maybu ah dariiq sax maarna qofka inika dhamado maarna xaqee inii dadkii wadanka la sheeni dhibaatiyo maarna inshaada arag maarna inshaada wadanka wilisha enkadhin iyo maarna dadku ulakacan sameeyaan wal nasiib darro ewu marka maarna inshaada insha allahu tacaala haddana maarna inshaada may baliinwade farjeen mal caasa doona maana mal caasa doona ilaa iyo maarna iyo cadaaladda ku helaan mal caasa doona farinjeerkaana ka jari doonaan insha allahu tacaala anigoo magacayga ah faadumo cali cabdi oo ah wiilka la dilay ee wiilka dhalay eedadiisa ah wiilkaasi waxaa lagu dilay buulmareer asagoo beertiisa ilaalsanaayo waa cunug yar oo shan iyo toban jir ah oo dad dhan curud u ahaa oo mustaqbal laga rabay oo qoys dhan curud u ahaa wiilkeena firinjeero hadda waa la gelin rabaa mana la duugi doono ilaa cadaalad aan ka soo heleyno dad wuu dhintaa ragna waa la dilaa laakiin wiilkeenna sida loo dilay waa xaqdaro waan dhaqan weynay dhiiggiisa hilbadiisa ayaa bannaanka yaalo qof bini'aadan oo adkaysan karta ma lahan naf walba geeridu way dhiminaysaa laakiin wiilkeenna sida loo galay si cadaaladde ma ahan wuu bararsan yahay bannaanka laguma sii hayn karo firijeerka xitaa inuu ku sii baqo waa macquul waayo xadkiisa wuu dhaafay ma fahanteen هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag jaariyadda maraykanka ee bulshada caabud waaq ayaa ka hadlay dhibaato dhowaan ciidamada dowladda ay ka geysteen gudaha magaalada caabud waaq dhowaan magaaladaasi waxaa ka dhacay iskahorimaad dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo sidii hub la sheegay in laga keenay gudaha dalka itoobiya iyo dadka deegaanka waxaa halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray iyadoo dadka deegaankana ay gebi ahaanba gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen ciidamada dowladda federaalka jaariyadda maraykanka ee bulshada caabud waaq oo kulan isugu yimid ayaa si adag waxa ay kaga hadleen dhibaatada magaaladaasi ka dhacday waxaan rabnaa inaan hadalkanada ku aadino tilmaan aan ka bixinayno dhacdadii dhacday iyo qaabkay u taallay siyaabo kala duwanna waa looga hadlay jawaabtii uu ka bixiyey uwaaska jawaabtii ka timid dowladda federaalka ah iyo codsiga ay codsanayso dadka deegaanka dhibaatadii gaartay sida ay xalka u arkaan ugu horrayn mas-uuliyad darro ayaan ku tilmaami karnaa wixii dhacay sababtuna waxay tahay in baabuur hub wadda oo ciidan laba dowladood ay kala gelbinayaan dad shacab ah la dhex mariyo si loo tilmaamo hataa lama yaqaan waayo in la yidhaahdo dowladda etoobiya ciidanka kililka ayaa baabuur soo gelbiyey hub saaran yahay ciidankii dowladda soomaaliya oo tignikadoodii wata oo niise iyo militariba leh ayaa gudaha etoobiya kala soo wareegay dadkii deegaanka degganaana waa la dhex marayaa markii ay su'aal ka weydiiyeen war maxay tahay waxaan aad waddaan yidhaahdeen xabadaa loogu jawaabay waa la laayay dowladda soomaaliyana waxaa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud warqadda kaa soo baxday oo wasaaraddaadu ay soo saartay amniga iyo filka ka dhacay deegaanka cabuduwaaq iyo ereyadiisa isma leh waxaa lagaa rabaa wax isla inaan la timaado oo maxay yihiin dhibaatadaad geysatayna cudurdaar ka bixi dadka shacabkood leysana magtoodoo saddex jibaaran bixi markaasaa dadku wada waxaa la fahmi karaa waxaa laga hadlayaa inay yihiin dowlad dadkeeda u damqanaysa markaasaa la fahmi karaa ugaaska lagu tunto hadalkiisa oo waxba kama soo kama jiraan laga lagu soo laga soo qaadana wax dadka qabtana ma aha dadka sharafkooda iyo karaamadooda laguma cayaaro waxaan rabnaa oo kale oo aan xoojinaynaa hadalka ugaaska oo ahaa in laysu yimaado oo la tashado sax weeye haddaan la tashan waxaay wax ka xun baa dhacaya qiyaas haddii hubkaas uu gudbi lahaa oo aan la qaban lahayn oo intaas tiri war muxuu yahay waxaan na tusa inta la laayay iyo inta nool haddaysan su-aashaa keeni lahayn ka warramo hubkaas gudbi lahaa intaa la eg tirada intaa la eg leh oo oo thousands-ka ah maxaa maxaa soo bixi lahaa ummaddan baa la dhammayn lahaa inta maantana lama noolaateen waxaasaa lagu baabiin lahaa dadka arrimahaasu marka arrimo isqabta ma aha dadka deegaanku way tashadeen shaqo fiican bayna qabsadeen halkanna shaqada aan ka hayna waxaa weeye annagoo janalada saxda oo diblomaadka marayna waana gudbinnay inta artayna waa israacinaynaa inaan security councilka u gudbinno waxa saxda ah oo ka dhacay deegaanka statekan minnesota oon ka hadlaynaan maraynaa waan tegaynaa ilaa washington d c ilaa new york baan tegaynaa waxa dhacay baan gudbinaynaa iyo dhibaatada dadkaas loogu talagalay in la gaarsiiyo jawaab degdeg ahaan la rabaa in la bixiyo inta imaanaysa oo rabta inay timaado berri deegaanka timaado oo dowladda ka socotana deegaanka intaysan imaanin ka hor waa inay abology bixiyaan hadalka ugaaska beenteeyaanna ay ka noqdaan warqadda ay qoran abologies ka bixiyaan dhibkay geysteenna ay ay ay ka qoomameeyaan markaas dadka la hadli karaan waa mahadsantiin dhacdadan asalkeeda haddii aan taabto dhacdadan baabuurtan waxay ka yimaadeen kililka laasacaanood meel la yihahday ka yimaadeen halkaasaana hubka laga soo saaray waxaana ku lug lahaa dowladda dowladdu marka nidaamkii dowliga ahaa oo la yaqaanay wax kuma ay wadin ee waxay wax ku waday wax u eg shaar aanan fahmi karin qaabka uu u socdo dowladdan waxaan ku cambaaraynaynaa isku milanka qabiilka iyo ayada ay isku milmeen oo aad moodid maaragtay in ay marna qabiilla hub loo qaybinahayo marna qabiil hub uu leeyahay intii lasoo kaanfogareeyo ciidamadii dowladda la isticmaalo qabiil kale oo laga yaabo xirgufo inay ka dhexaysa la dhex marinayo laleeyahay meel heblaa loo wada dhibaatooyinka marka saas oo dhacaya waa dhibaatooyinka keenay in dad intaa faraleega ay ku dhintaan dowladda waxaan uga digaynaa ama aan ku leenahay inay ka waantowdo ficiladaas foosha xun ay faraha kula jirto madaxweyne xasan sheekh waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne adiga iyo qabiilka waa la kala saari lahay si fool xun baad ugu dhex milan tahay dadkaagi wey waxa isku dhammaanahay mar macawisley baad hub u daadinaysaa mar hadda waxaad maraysaan marka etoobiya intii hub laga soo raray in dadkii la dhex mariyo madaxweyne waxaan ku leenahay dadkaan madaxweyne aad u wada tahay waana shacabkaagii isku milanka qabiilada iyo adiga ku dhex jira kan waantoowa madaxweyne soomaaliyeed noqoshaarkii madaxweynaha gasho bannaanka istaag shaqaaqadiina hadda waxaad moodaa in ay weji cusub leedahay abaabul horle iyo dhiig horle in la daadiya la rabo ciidamo la dul keenay degaamadaas ciidamadaasu oo laga yaabo beri iyo beri dambe in dhib dhaco haddii wixii shala dhaca wax la mida ay ku tillaabsadaan shacabku waa iska celinahaya ma laga gabanaya waa la iska celinhaya dhiiggii shala daatay mid ka badan baana daadanaya mas-uuliyaddana waxaa qaadi doona dowladda federaalka ah oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka waxaan marka leenahay oo cod dheer ku leenahay ha la baajiyo dhiigga lagu haliilahayo waxyaalaha da lagu darimgaraynahayo naindhawan halla aadada ah qabiiliyaadka la iska horkeenahayo dagaalkan hadda loo heliilahayo laga yaabo inuu berri dhaco oo ciidamada dowladda la isticmaalayo ciidamada dowladdoona dul fadhiya uma aragna ciidan dowladeed ciidan qabiil baanu aragnaa oo shaar dowladeed qaba duulaanna nugu ah waxa ay wataanna waxba nooma samaynahayaan ma- waa iska celinaynaa dhiig badan oo foolxun baana halkaa ka dhici doona responsibilitygana waxaa qaadi doona dowladda federaalka arrintaas waan ka digaynaa cod dheer baan uga digaynaa dhiiggaas ha la joojiyo hadda shaqaaqooyin baa la sheegahayaa ciidamo soo socdaa la sheegahayaa ciidamo dulkii ciidamada dul taagan iyo deegaankii baa la sheegahayaa wax allaala wixii meeshaas ka dhaca oo dhib ah oo soo kordha feriswan horta waxaa qaadaysa dowladda federaalka oo xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay waxaan kaloo ku baaqayaa nimanka la leeyahay deegaanka ay ka dhasheen oo meeshaas imaan doona dadkii shacabka ahaa oo la laayey oo tuutihii iyo qorigii iyo dowladnimadii magacii lagu laayey ayadoon dowladdu buljeesna ka bixin xaqoodiina meel ayna saarin oo ayna dhihin dadkaas annagaa layna annagaana xaqoonni bixinayna inayna imaanin deegaanka mana imaan karaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markaana waxaa idinku soo maqan dhigana muhiim ah oo ka hadlaya mid ka mid ah nuucyada duulaanka ee lagu soo qaaday muslimiinta uguna halista badan dhiganahan waxaa soo koobaya falastiin oo ka mid ahayd ardaydii ka qayb gashay tartan ay dhowaan qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي قوة فلسطين وحان دكتا جامعة القمة فرع إذا جلب قاسة كلية الشريعة قسم الكتاب والسنة وحان دونيا إن أنكه الله كتاب آد مهمة haddaba kitaabkan muxuu yahay maxaysana tahay hadafka kitaabkan uu xambaarsan yahay awalan mu'alifka kitaabkan waa sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan xabanaka almaydaani addimishiqi sheekha wuxuu leeyahay silsilad ugu magac daray silsilatu acdaa'i lislaam kitaabkaana ayaa ah mid xambaarsan lambarka shanaad ee silsiladaas sheekha kitaabkiisa wuxuu magac ama cinwaan ugu dhigay qaswun fi samiim oo ah diraaso waaci ah kuna salaysan qaswulfikriga hadduu ahaado midka nafsiga ah midka quluqiga ah ama midka dhaqanka suluukiga ah taa oo ka jirta dhammaan majaalaadka tacliimta manhajiga ama tacliimta nidaamiga iyo thaqaafada caamka iyadoo ay la jirto nadro caam ah loo eegayo tacliimta caalamka ka jirto iyadoo wadato tawjiihaad iyo tawsiyaad ah kuwo qaas ah ama kuwo caam ah haddaba maxay tahay hadafka risaaladan هدف الرسالة يا أه بيان الأساليب الغزو الفكري والسلوكي والنفسي والقلقي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام iyo digitaan sheekha ugu digayo ummaddan muslimka in ay ka digtoonaato cadowga islaamka waxyaalaha uu la damacsan yahay kaasoo raba inuu ummaddan muslimka bedelo asigoo adeegsanayo maskax badni aad u khatar ah iyo qorshooyin shaydaaniya dhagartooda aad ay u xildheer tahay in yar haddii aan ka hadlo sha- taariikhda sheekha sheekha waxa uu ku dhashay dimashik khaasatan xayi ilmaydaani sanaddu markay ahayd kun saddex boqol afartan iyo shantii hijriga taa uu ku beegan kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii milaadiga sheekha aabbihii ay ahaa mid fadliyey tarbiyada sheekha iyo ta'diibintiisa iyo tacliimtiisa sheekha waxa uu ka takharujay macadkii loo yaqaanay macdu tawjiih alislaami ka oo culmo fara badan ay ka baxeen sida mustafa albuqa iyo kayrkii sheekha ay ahaa mid mar kasta ku mashquulsan alradda cala alacdaa halgana kula jiro waxa loogu magacdaray qaswulfikriga xataa bacdu zumlaayi ay u bixiyeen abulqaswi alfikri wathaqaafat alislaamiya sheekha waxa uu geeriyooday habeenkii arbacada shay labaatanka jamaacadul aakhir sanaddu markay ahayd kun afar boqol labaatan iyo shantii hijriga taa uu ku beegan koo iyo tobanka bish sideedaad labada kun iyo afartii milaadiga raximahu llahu raxmatan waasica haddii aan kitaabka u soo laabto sheekha kitaabka wuxuu ka dhigay muqadimo iyo tamhiid iyo afar baab iyo qaatimo haddii abwaabta dhexdooda aan sii galo baabka koowaad oo kale sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay altacliim almanhaji wuxuu leeyahay baabkaani hordhac ugu hadlayo sheekha arkaanta tacliimta manhajiga ah wuxuuna leeyahay ilaa iyo sagaal fusuul fasal kastana sheekha wuxuu u sameeyey canaawiin asiga gaar u ah haddii fasalka koowaad oo kale aan soo qabsado tusaale sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay asiyaasa tacliimiya oo aad u muhiim ah sheekha markuu ka hadlayo siyaasa tacliimiya wuxuu soo qaadanayaa qaar ka mid ah tusaalooyinka ahdaafta tacliimta caalamka ka jirta ee laga leeyahay hadafka laga leeyahay tacliimta caalamka islaamiga ka jirta sidoo kale baabkan fusuushiisa waxaa ka mid ah nidaamu tacliim wataqwiim markuu ka hadlayo sheekha nidaamu tacliim wataqwiim wuxuu sii faahfaahinayaa maxay tahay nidaamu tacliim maxaysana tahay nidaamu taqwiim iyo qhasulfikriga ku aadan nidaamu tacliim wataqwiim asigoo u yeelay dhowr wajuuh baabka labaad sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay atafqiifu alcaam baabkan wuxuu leeyahay ilaa iyo saddex fasal ma awoodna inaan kulli sharaxin laakiin haddii in yar aan ka soo qaadno fasalka koowaad wuxuu cimaan ugu dhigay sheekha tacriifaad caama uu ku tacriifinayaa tafqiif alcaam maxay tahay maxaysana tahay majaalaat atafqiif sidoo kale baabkan fusuushiisa waxaa ka mid ah oo asigana aad u muhiimsan aan isdhihi karaba fasalka ugu muhiimsan ee baabkan waaye ama kitaabka oo idil oo ah caqabaat annufuus assaadati litawjiih qofka qaari'a kitaabkana in badan wax ka fahmi doono sheekha markuu caqabaadkan ka hadlayo wuxuu soo qaadanaya caqabaad fara badan sida caqabatu alkibr waalcujubu binnafs وعقبة عدم الثقة وانتفاء الاحترام وغير ذلك باب كسدحا شيخ هو عنوان وقدقي نظرات حول الواقع وما ينبغي أن يكون باب كان وحو ليها إلا يأفر فصل تسالة فصل كواد هدي أن سوق هذا وحو عنوان وقدقي أنواع التعليم في العالم هدي هاتو تعليم إسلامية هدي هاتو تعليم سليبي وتبشيرية أما تعليم علماني ودين لهين باب قدام بيه شيخ وحو عنوان وقدقي التعليم في الاتحاد السوفيتي باب كان وحو ليا إلا يتون عنوان سيدا التربية الأخلاقية في الاتحاد السوفيتي رجال الفكر في التربية السوفيتي أهداف التعليم العالي في الاتحاد السوفيتي بهذا القدر أكتفي انت أنا كتابك كبحين كهر وحار وإن أنسوقاته دردارا ير وشيقة أوليا هاي تا أمضى مسلم كأدر دار ما يدل يرتيدا إن أي كدك تونادان لقرها عدو قيدا ula damacsan yahay khaasatan yahuudda leanna waxay ogaadeen haddii xarbi mubaasharatan ay nala galaan in ay khasaarayaan sidaa liajligeed waxay raadiyeen nuqdo dacfiga aan leenahay waxay go'aansadeen in ay macraka nagu soo qaadaan taa ay ku doonayaan inay ku burburinay ku burburiyaan diinteena islaamka ah waxayna ugu magacdareen khaswulfikri hadafka ay ka leeyihiin ayaa ah diinteena islaamka in la burburiyo sunnada iyo qur-aanka iyo aclaamta taariikhdaana shubahaad iyo shukuug noogu furo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judub lidaalik sheekha wuxuu leeyahay asigoo raba inuu ka hortago waxyaalahan oo idil falxadara alxadar ayuha almuslimuun waalbasara albasar yaa shabaaba haadihi alumma watallaahi ina almuuqida alwaxiid هو الاعتسام بكتاب الله وسنة رسوله وتحقيق ذاتيتنا الإسلامية الفدة في مفاهيمنا وأعمالنا وتعليمنا وكل مجالات حياتنا وهذا لا يمنع من اقتباس الوسائل النافعة التي لا تغير جوهرة الذاتية الإسلامية الله النغدقه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هذا ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo axmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas yuu fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم